بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan ku soo jirnay kitaabkii nawaaqid alislaam oo shimaxa cabdilwahaab iska lahaa maanta waa dersiga afaraad waxaan ka bilaabaynaa naaqidkii shanaad wixii islaamka burinaayey ee tobanka ahaa ee shiikhu uu ku sheegay risaaladan yar tii shanaad baan ka bilaabaynaa maanta alkhaamisu من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر qofkii necbaysta wax ka mida wixii rasuulku sal slam uu la yimid oo diin ah haba sameeyee waa gaalooba qofkaasu waxaasi marka ama caqiida ha noqdaan ama maaragtay cibaadaad ha noqdaan ama aadaab ha noqdaane qofkii wax rasuulku sal slm uu la yimid necbaysta oo maaragtay jeclaan waaya qofkaasi wuxuu leeyahay shiikhu waa gaal marka nacaybkaas yaa burinaya qofka camalkiisa qofka muuminka waa qofka alla rabbinimo uga raali noqday islaamkana diin ahaan nebi maxamedna sala alla ly slam rasuul ahaan laakiin qofkii nacbaysta wixii rasuulku sal slm uu la yimid ama qalbigiisa u nacayb uu galo iyo nibcaasho taasi way ka soo horjeedaa iimaankii oo islaamku siday culammadu leeyihiin waa in alla loo hoggaansamo sharcigiisa iyo diinkiisina laga raali noqdo wax kasta oo mashruucah ama waajib ha noqdaan ama sunno ha noqdaane waa inaad jacayl u qabtaa ilaa waa sharcigii wax ka mid eh sharcigina waa in la jeclaado qof marka nacayb dhammaystiran u qaba bal ka waran in alle uu raggii iyo dumarkii kala duway xagga dhaxalka oo alle uu yidhi lidakari midlu xadi lunsayeyn laba haweena qaybta ay qaadan lahaayeen yaa maaragtay labku u qaataa qaacidadaas alla uu sheegay ee uu xukumay yaa kuwa maaragtay sheegtay inay haweenka u gargaarayaan ama xuquuqda haweenka ay ka shaqeeyaan yay necab yihiin marka qaarkoodna de afkoodii ka soo baxdaa marka qaarkoodna qalbigii uga jirtaa marka haddii aad qalbiga ka necab tahay sharcigii oo aad si toosa u necab tahay haddii marka qofka qalbigiisa iimaanka waa ka baxa waa gaal hadduu marka waxaa qarsanaayo waa munaafiq hadduu muujistana gaalnimadiis waa cadda qaar baad arkaysaa garkii oo kale sii dayntiis oo sharcigu uu amray oo shaki yar uusan ku jirin yuu maaragtay necbaysanaya waxuu la diriraya asaadisu naaqidka lixaad man istahza'a bishayin min diin illaahi aw hawaabihi aw ciqaabihi kafara qofkii ku jeesjeesa wax diinkii alle ka mida ama hawaabkii iyo abaalmarintii alle iyo ciqaabkii uu aakhiro wax ciqaabaayay ama adduunkiiba marba haddii sharciga lagu sheegay hawaabkaas iyo ciqaabkaas qofkii ku jeesjeesaa kafara oo u gaaloobay tii hore marka waxay ahayd nacayb bay ahayd waa wax qalbiga ku jira tanina waa istihzaa iyo jees-jees waa wax marka soo daahira oo qofkii maaragtay hadal ka soo baxa ah ama maaragtay muuqaalo uu indhaha iyo afka iyo carabka iyo waxaas ka sameeya ah wadaliilu waxaa daliil u ah arrinkaa qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yidhi qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun ma alla iyo aayaadkiisii sharciga ahaa iyo rasuulkiisii aad ahaydeen kuwa ku jeesjeesa laa tactadiruu ha cudur daaranninayaa alla u leeyahay qad kafartum bacda iimaanikum waad gaalowdeen markii aada mu'miniin ahideen kadib marka qofkii diinka wax ka mida ku jeesjees ama waxaas ama caqiida ha noqdaan ama cibaada ha noqdaan ama aadaab ha noqdaan jeesjeeskaasu ku gaaloobaya qofkii marka sawaabka iyo abaalmarintii iyo ciqaabtii u jeesjeesa isaguna waa u gaaloobay abaalmarintaasi iyo ciqaabtaasi ha noqoto wax maaragtay adduunka loo ballan qaaday dadka qaarkood ile abaalmarin loo soo dedejiyo mu'miniintaa jirta wax aakhiro loo diyaariyana waa jiraan oo nicmo weyn ah iyo jannadii iyo in naarti laga badbaado qofkii wax marka kaa ka mida ku jeesjeesa qofkaasi waa gaal ama diinka alle ha ku jeesjeeso ama wax ka mid ah ha ku jeesjeeso ama abaalmarintii alle uu addoomihiisa u diyaariyay mu'miniinta ah qofkii ku jeesjeesaahi waa gaaloobaa ow ciqaabihi ama wuxuu ku jeesjeesay wax ka mid ah ciqaabkii alle uu diyaariyey dembiilayaasha ama gaalada kafara qofkaasi waa u gaaloobay daliilkii buu marka sheegay oo ah alla qowlkiisi qul abillaahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastaasi-uuna laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waxaa laga weriyay cabdullahi bni cumar allah ka raali noqdo inuu yidhi nin baa dagaalkii tabuuk wuxuu yidhi iyadoo meel la fadhiyo maa ra'aytu midla quraa'ina haaulaa'i laa argaba butuunan walaa akdaba alsinatan walaa ajbana cinda alliqaa'i wuxuu yidhi ma aanan arag buu yidhi kuwan quraa'deenna oo kale ma aanan arag buu yidhi quraa'da marka yacni salafku waxay u oqon jireen dadka qur-aanka akhriya oo macnihiisana yaqaana ma aha dad qur-aanka akhrinayo oo macnihiisana oqon maaha laa argaba butuunan buu leeyahay marka wax ka calool weyn ma jiraan buu ku leeyahay aada bay u cunto cun badan yihiin buu leeyahay oo wax deeqa ma leh walaa akdaba alsinatan wax ka been badanna maanan arag walaa ajbana cinda alliqaa'i wax ka fulaysana maanan arag dagaalka marka la galo fa qaala rajulun fi lmajlisi nin fadhigaa fadhiya baa wuxuu yidhi cawf ibnu maalik buu ahaa sida la sheegay kadabta buu yidhi war beenlow baa tahay buu yidhi walaakinaka munaafiqun laakiinse munaafiq baa tahay warkaasi bilaash kaagama soo bixin buu yidhi mar baa dad rasuulkii iyo saxaabadii caynayso munaafiq baa tahay buu yidhi la ukhbiranna rasuula allahi sal slam rasuulkii alle sal alla slam ayaan warkaa gaarsiinayaa buu yidhi marka dadkii munaafiqiinta ahaa iyo fusaaqdii in maaragtay dadkii madaxda ahaa warkooda lasoo gaarsiiyo si ay u qabtaan oy axkaamta shareecada ugu fuliyaan maaha xan iyo isku diradiraalo maaha ee waa diinkii oo loo gargaaray fa balaga dalika nabiya sal ll slam marka arrinkaa rasuulkuu soo gaaray sal ll slam markaasaa qur-aankii soo degay walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunna nakhuudu wanalcabu qul abillaahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastaahzuuna layidhi marka haddaad weydiiso waxay ku leeyihiin waan maaragtay iska dhex dabaalanaynayo waan iska ciyaaraynayo markaasaa waxaa la leeyahay ma alle iyo aayadihiisii iyo rasuulkii yaad ku jeesjeesiiseen qur-aankii waa soo degay cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi fa ana ra'aytuhu mutacalliqan bixaqabi naaqati rasuuli illaahi sala alla alay slama tankubuhu alxijaaratu wahuwa yaquulu yaa rasuula allah inamaa kunna nakhuudu wanalcab marka nin baa hadlaaya laakiin kuwa kalena way ku taageersanaayeen fadhiga way la fadhiyeen wayna maarata ku faraxsanaayeen waxa uu ku hadlaa waa isku xukum marka kulli dembigu waa ku wada jiraan ninkii baan arkay buu leeyahay warkaa ku hadlay xun ee gaalnimada isagoo ku dhegan ratigii rasuulka sal sl uu saarnaa caynkiisii oo xariggii macnaha dhexda uga xirnaa yuu ku dhegan yahay iyadoo marka dhagaxyadu ay ku dhacaayaan ay maarata xanuujinayaan hadalkiisuna uu yahay muxuu leeyahay yaa rasuula allah inamaa kunaa nakhuudu wanalcab hadal baan iska dhex dabaaranaynay oo inaan maaragtay safarkan daalkay waxaas isaga reebnaan rabna oo sheekadeen marka sheeko uun jidka lagu goynayo ahayd qad kafartum bacda iimaanikum waad gaalowdeen markaad mu'miniin ahaydeen kadib yani rasuulkii sala alla alay slama waxa aad ka sheegteen iyo mu'miniintii yaad ku gaalowdeen markaad awel maaragta kuwo wax qarsan aad ahaydeen marka diinkii in lagu jeesjeeso ama abaalmarintii lagu jeesjeeso iyo ciqaabtii waa dhaqankii munaafiqiinta waana wax diinka kaa saaraya qof alle yaqaana oo diinkiisa yaqaana oo sharcigiisa yaqaana oo maarata abaalmarintii maarata yaqaana iyo ciqaabkii waxaas afkiisa kama soo baxaan shiiku wuxuu yidhi allah u naxariistee assaabicu asixru wa minhu asarfu waalcadfu faman facalahu aw radiya bihi kafara waddaliilu qowluhu tacaala wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur naaqidka toddobaad waxyaabaha islaamka buriya oo diinka looga baxo ee tobanka ee uu shiikhu sheegay ee nawaaqidda maaragtay waaweyn ka mid a waa asixr buu yidhi sheikhu waa sixirka waxa la yidhaahdo wa minhu asarfu waalcadfu waxaa sixirka ka mid ah waxaan la yidhaahdo nacbaysiinta oo qofkii qof ay isjeclaayeen ninkii iyo xaaskiisoo kale la kala geeyo o la isnacbaysiiyo waalcadfu iyo maarata isjeclaysiin waxaa soomaalida ay madiidada yidhaahdaan madiidada soomaalida waxay u yaqaanaan waxyaalo qofka lagu sameeyo kartida wax lagu diido ka qaada oo uu wax kastoo laga doonayo yeelo waxbay marka ku akhrinayaan markaasaa ama ninkii ama haweeneydii ay wax jeclaanayaan faman facalahu marka qofkii sixirkaa sameeya aw radiya bihi ama ka raali noqda kafara qofkaasi waa gaaloobay waddaliilu qowluhu tacaala waxaana daliil u ah alla qowlkiisa uu yidhi wamaa yucallimaani min axadin haaruut iyo maaruut ma baraan qofna sixirkii xataa yaquulaa ilaa ay ka yidhaahdaan innamaa naxnu fitnatun falaa takfur annagu fitno un baan nahaye niyahu diinka ha ka bixinoo ha gaaloobin daliilkuna wuxuu yahay alla qowlkiisii wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur sixirkii ma baraan qofna ilaa ay ku yidhaahdaan annagu fitna ayaan nahay ee ha gaaloobin culammadu marka waxay sheegaan inaanay toos u bari jirin ee qofku markii uu ku madax adaygo inuu sixirkii barto ay maaragtay dhihi jireen tinaarkaas ku kaadi markuu ku kaadiyana iimaankiiba uu ka baxayo qofkii uu markaas uu marka beleda u dhex dabaalanayo marka sixirka waxaa lagu sheegay inuu yahay waxyaabo meel lagu tuftufo iyo waxyaabo la gunto oo iyo waxyaabo maaragtay meelo lagu akhriyo oo qalbiga iyo jirkaba saameyn ku yeelanayso marka waa wax qalbigii saameynaya ama jirkii saameynaya oo loola jeedo in dad wax lagu yeeleeyo ama wax maaragtay la isku tufaayo ha noqoto ama maaragtay wax casaa'im ha noqoto ama waxyaaba la gunguntaayo ha noqoto oo wax lagu tufaayo ama maaragtay daawooyin iyo wax noocaas oo kale ah oo iyadana sixirka loo isticmaalo ha noqoto labadii malag marka markuu u yimaado qof sixirka inuu barto raba waxay ku dhahaayeen warniyahu isjir annagu waxaan nahay uun imtixaan oo alla uu maaragtay addoommada imtixaanayo ee sixirkan aada baranayso ha ku gaaloobin iyo dhihi jireen marka sixirku shayaatiin unbuu ka socdaa watabacuu maa tatlu shayaatiinu ya alla uu leeyahay waqtigii nebi suleymaan wixii shayaatiintu ay akhrinaayeen oo casaa'imtii ah ay raaceen alla marka waa u beri yeelay nebiyullaahi suleymaan wamaa kafara suleymaanu suleymaan ma gaaloobin baa la yidhi yuhuudda dhihi jira mogtahay sulaymaan baa gaal ahaa walaakina shayaaiina kafaruu laakiin shayaaiintii baa gaaloobay sixirka wax faa'iidaahi kuma jiraan laakiinse saaxirkii xoolahaas uu dadka maaragtay ka dhacaayo yuu xoogaa ku raaxaysanayaa laakiin waa raaxaysasho shaydaannimaa oo aakhirkiina dhib u dambeeyo sidaa darteed alla wuxuu yidhi wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay baranayaan dadkaa sixirka baranaya wax iyaga dhibaaya oo aan anficaynin sixirku marka xaqiiqa wa uu leeyahayoo macnaha waa wax jira maaha wax dhalanteed keliya ma ah oo alla wuxuu yidhi fayatacallamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almari wa zawji waxay ka baranayaan wax ay ninka iyo haweentiis ku kala geeyaan nimanka muctasilada yaa sixirka inkiraa la yidhi weliba saamayn buu leeyahay qofkii yidhaha waa gaalay leeyihiin laakiin ahlu sunnadu waxay ictiqaadsan yihiin inuu yahay sixirku wax jira oo saamayn ku leh qalbigii iyo jirkiiba laakiin saamayn hal ahaadee ma wuxuu ka bixi karaa sixirkii qadarkii alle iyo xukunka alle miyuu ka bixi karaa maya sidaa darteed alle wuxuu yidhi wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illah sixirkaa wax kuma dhibaan qofna kuma dhibaan ilaa in alla idmo ma ogyihin marka haweenka qaarkood markay ragga ku arkaan inuu xoogaa ka sii jeedo yay marka sixirkaas cadfigaas sameeyaan si uu ugu soo jeesto ragga qaarna waxaas way sameeyaan iyaguna markay haweenta ka arkaan inay xoogaa ka sii jeesati kaas marka cadfi baa la yidhaahdaa sarfiguna waa ka soo horjeedaaho waxaa la samaynayaa waxa isnacsiinaya labadoodii sixirka qaarkiis waa xabsiyo waxaa laga celinayaa ninkii haweentiisii inuu u tegi karo dadka qaarkoodna iyagoo leh gabadhan baan ilaalinaynaa oo si aanay xumaan u samaynin iyo gabarh yar oon weliba la guursanin iyo wuxuu ku sameeyaan maaragtay xiritaano waxay leeyihin si aysan macsi ugu dhicin yaanu seexnaynaa bay leeyihin marka waa diinlaawayaal iyaguna gabadha maarata siyaabo kalaa loo ilaalin karaa waxbaa la baraayaa waa la tarbiyeynayaa xumaantaa laga ilaalinayaa ragga inay iska ilaaliso ayaa lagu tarbiyeynayaa marka waxaas lagu samaynaya gabadha yar iyaduna waa nooc sixirka ka mid a marka waa sarfiga midka la leeyahay waa sixirka marka in la iska daaweeyo marka la rabo maxaa la sameynaa wixii alla jideeyey un baa lagu daaweynayaa oo ah maaragtay in qur-aan iyo duco la akhriyo ama daawadii la is leeyahay raadkiisii bay baabiinaysaa la isku daaweeyo marka tufku waa qur-aankii oo laisku tufo iyo wixii rasuulka sal ll ly slama laga wariyey waa tibi sharciya kaasu kan kalena waa maxay waa in daawo maaragtay sixirka raadkiisii baabiinaysa la isticmaalo ama kelinyaal ha noqoto ama wax kale ha noqdaan laakiin in la yidhaahdo sixiroola loo tegayaa si sixir maaragtay laysaga daaweeyo oo qofka sixirka looga furo waa xaaraan culimmaduna waa isku waafaqsan yihiin taas culamada warkoodu maaragtay qabashada uu leeyahay arrintaas iskuma khilaafsana sida culamada leeyihiin qofkii marka sixir alla ku ebtileeyo markuu isticmaalo wixii alle sharci ahaan u oggolaa qadar ahaanna loo oggolaa oo inuu daaweyn isku daaweeye ah ama maarata isku tufo iyo haddii marka sixirka weli sii baaqi yahay sabar ha kaalmaysto ajirna ha ka raadsado dhibkan haysta ila jirrada maaragtay ajir baa laga helaaya haddii loo sabro rasuulka alla sal ll slam yaa la sixray nin yahuudiya oo labiid ibn lacsan la dhihi jiray yaa sixray rasuulku sal slam waa uu sabray waa dulqaati ajir buu ka raadsaday arrintaas marka muddo ayaa maaragtay sixirkaasu hayay rasuulka sal ll slam waxaa la sheegay inay afartan maalmood ahayd lix biloodna waa la sheegay ibnu xajar laakiin wuxuu leeyahay markii soo bilaabatay waxoogaa isbeddelka yar uu dareemay ilaa maaragtay markii ugu dambeyso uu aada u adkaaday yaa maaragtay lix bilood ahayd afartankuna waa markii macnaha uu aadka u dhibtoonayo waa saasay ku jamciyeen allana marka waa ka qaaday sixirkaas rasuulka sal l slama waa uu ka caafimaaday marka farajku wuxuu la yimaadaa dhibka guushuna waxay la timaadaa dulqaadka iyo sabarka fudaydkuna wuxuu la socdaa colayska sida xadiiska rasuulka sal slm uu ahaa alfaraju maca alkarb wاlnasru maca asabri wa maca alcusri yusr waclam ana fi الsabri calaa maa takrahu khayran kaiira waxaad ogaataa sabarka lagu sabraayo waxaad dhibsanayso in khayr badan uu ku jiro wa ana nasra maca sabri in guushuna ay la socoto sabarka iyo dulqaadka wa ana alfaraja maca alkarbi dhibkii qofka ka feedmaana uu la socdo kurbadii iyo dhibkii wa ana maca alcusri yusra culayskina in fudayd la socdo waa xadiis saxiixa oo imaam axmed iyo tirmidi iyo keyrkoodba ay wariyeen alla wuxuu yidhi waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja qofkii alle ka cabsada alle makhraj buu u yeelaa aayad kalen alle wuxuu yidhi waman yattaqi illaha yajcal lahu min amri yusra qofkii alle ka cabsada arrinkiisa fudayd buu uga yeelaa ninka saaxirka ahi wuxuu u kaalmaystaa sixirkiisa shayaatiin qofka muslimka ayagun u kaalmayn maayaan ilaa inuu maarata u taqarubo moogiyi oo cibaado ugu taqarubo salaadu dukanaa masalan aan weyse lahayn ama xadaduu ku dhex samaynaya marka salaad sax maaha moogta wixii marka alle lagu caabudaayay yuu ku ciyaaraya soo ma jeeda soo shayaatiin u dhowaanaya ama waxbuu u gowracaya ama waxbuu u nadrayaa ama shaydaankii buu u dukanayaaba ama waxbuu maarata u akrinaya shaytaankii baa markaas u kaalmaynaya culamadu marka waxay leeyihiin sixirka kiisa marka daawooyinka iyo wax noocaas oo kale ah iyo maarata wax la shidaayo iyo wax noocaas oo kale ah waa dembi kabiiro ah waa dembi weyn bay leeyihiin qofkii xalaashadaa waa ku gaaloobaya soo og waxaan inay xaaraan yihiin qofkii laakiin inay xaaraan yihiin ictiqaadsan oo inuu dambaabayo ictiqaadsan laakiin maaragtay shaydaan uu u qurxiyey oo naftiisu waxay jeceshahay iska raacay sida inuu qof cadowgiisa ka aarsado oo kale iyo ama maaragtay dana adduunya inuu soo jiito iyo waxaas raba qofkaas waa faasiq qofka marka saaxirka ahaa waa u furantaa towbadu lama laha tooba male lama laha waa toobad keeni karaa saaxirkii marka faasiqa ahaa hadduu toobad keeno intaan maaragtay ninkii madaxda ahaa oo dowladdii aanay soo qabanin toobadiisa waa la aqbalaa haddii laakiin marka lasoo qabto kadib uu toobad keeno toobadiisa marka waxa isaga alla u dhexeeya waa la aqbalayaa laakiin axkaamtii maaragtay shareecada waa lagu fuliyaa ninkii saaxirka ahay oo gaalka ahaa ninkii madaxda ahaa hadduu qabto soo noqo buu leeyahy toobad keen buu leeyahy hadduu toobad keeno waa sidii la rabay haddii kalena murtadnimaa lagu dilaa intaan la qaban marka hadduu toobad keeno toobada waa laga aqbalayaa laakiinse wuxuu dadka u geysto dhiba waa lagula xisaabtamayaa marka ahlucilmigu badankoodu waxay ku tageen in sixirku uu wax diinka looga baxo uu yahay oo ninka sixroolaha uu gaal yahay imaam shaafici waxaa laga wariyey inuu isagu leeyahay ninka saaxirkaa waan weydiinay waan weydiinaynaa buu leeyahay bal sheeg bal sixirkaada maaragtay tilmaam baan leenahay haddii uu tilmaamo wax gaalnimo keenaaya sidii wixii reer baabil nimankii ciraaq joogay oo sixirku ka soo bilowday waxay ictiqaadsanaayeen oo kale hadduu sheego oo xidigo maaragtay loo dhowaanayo oo xidigiin ay samaynayaan wax la weydiisanayo qofkaas waa gaal buu leeyahy marka shaafici laakiin wixii uu noo tilmaamay ninkan haddaanay gaalnimo gaarsiisnayn hadduu ictiqaadiyey inay waxaasi bannaan yihiin iyada lafteeda waa gaaloobaya oo ictiqaadkaas inay waxaasi bannaan yihiin uu ictiqaadiyo yuu ku gaaloobaya sheekh suleymaan ibn cabdillaahi baa wuxuu leeyahay haddii maaragtay si dhaba maaragtay loo fiiriyo arrinta labadaas qowl isma diidana sababtoo ah qofkii aan saaxirka gaalnimo isaga xukumina i yidhi bal waa fiirinaynaa inuu noo tilmaamaan maarata weydiinaynaa waxa uu sameeyey wuxuu u malaynaya qofkaasi in sixirkii uu ku dhici karo oo ku imaan karo iyadoon shirki la samayn laakiin arrinku saas ma aha oo sixirku maba imaan karaba ile shaydaan baa qofka u kaalmaynaya iyo shayaatiin baa u kaalmaynaysa in shirki lala yimaado oo shaydaan la caabudo oo xidiga la caabudo iyo si kaleba ku imaan maayo marka sidaas darteed yaa alluu ku magacaabay sixirka kufri inamaa naxnu fitnatun falaa takfur bay leeyihin marka labadii malag fitna annahay ee ha gaaloobin wamaa kafara suleymaan yaa alle uu leeyahay walaakina shayaatiina kafaruu abulcaaliya waxaa laga wariyay inuu yidhi asixru min alkufri ibn cabbaasna markuu aayaddan maaragtay fasiraya inamaa naxnu fitnatun falaa takfur wuxuu yidhi wadalika anahumaa callamahu alkhayra walshara walkufra walimaana facarafa ana asixra min alkufri waxay gartaan buu leeyahy inuu sixirkii uu gaalnimo yahay ibnu jurayj wuxuu yidhi laa yajtariu cala asixri ila alkaafir sixirka kuma dhiirado qof aan gaal ahayn sheekh suleymaan ibn cabdillahi wuxuu leeyahay kitaabkiisa taysuur alcasiiz alxamiid sixirka maaragtay daawooyinka iyo waxaan maaragtay la shidaayo oo fooxayo wax lamidkaa ah sixir maaha uu leeyahay sixir haba lagu magacaabe sixirka lagu magacaabo marka waa un majaaz ahaan buu leeyahay sida hadalka xeesha dheer iyo isku dirdiraalha sixir loogu magacaabo laakiin saasay tahay haddana sixirka noocaasoo kale isaga laftiisu waa xaaraan sababtoo waa wax dhib geysanaya qofkii sameeyana tacsiir daran baa lagu sameeyaa waa la ciqaabaa marka culimmadu waxay leeyihiin sixirka hadda laga hadlaayo waa midka gunudaha la sameynaayo oo casaa'im la akrinaayo waa wixii tuftufka ahaa oo laisku tufaayay guntahaasoo wax lagu tuufo oo markaa qalbiga iyo jirkaba saameyn ku yeelanaya idanka alle dartii marka waa sixir loo kaalmaysto shayaadiinta oo jinnigiiya loo taqarubayaa saasuu marka kufri ku noqday jinniga marka haddaan loo taqarubin wixii aad ka rabta ka heli maysid sidaas darteed culimmadu waxay leeyihiin kuwan sixirooyaalkaa waxaa ku badan inay aada u wasaq badan yihiin guryahooda iyo jirkooda iyo wax walbaba sababta jinnigii waxaas ugu dhawaanayaanba haddana waxbay u gowracaan waxaas waxaa dhici karta loo gowracaya xataa inaanay xoole iyo waxaas noqonin ee uun xataa duqsi oo kale ay noqdaan sababtoo qasadkii qalbiga yaa shayaadiintu rabtaa mararka qaarkood jinnigu waxaa dhici karta iyo shaydaanku inay saaxiirka ka dalbaan inuu ku kaadiyo musxafkii qofkii la sexray laftiisu oo isaga laftiisu daawaan raadinaa lahaa mararka qaarkood waxaa laga dalbaa inuu jinnigu ugu dhawaado inuu wax u gowraco ama wax uun xunoo maarata gaalnimo a samayn laleeyahay taas lafteeda marka waa gaalnimo qofka marka sixirka sameeya waa qof gaalnimo weyn ku dhacay qofkii sixirka ku raali noqda sida kii sixirka loo samaynayo oo kale hadduu doono yaanu shayaatiinta u dhawaanine u taqarubine isaguna waa gaaloobayaa sababtoo ah qofkii wixii la samaynaya sabab u noqda kii samaynayo la xukumya oo saaxiirkiibu wuxuu ka dalbayaa inuu waxu sixro ninkii wax loo sixraaya marka raalli buu ku noqday sixirkii sababna waa u noqday saasuu ku gaalooba isaguna marka haddaad sixirka ka dalabto kii sixroolaha ahaa raalli baad ku noqotay isagii oo kalead noqonaysaa marka qofkii muslimkaa waxaa waajib ku ah inuu ka digtoonaado sixirkii iyo sixroolayaasha oo alla tala saarto وبالله التوفيق